waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa casuumaad aan ka helay jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan ku nool oo runtii jaaliyad aada u ballaaran ah uguna casuumay inaan ugu imaado australia si aan oola wadaago warbixinadii gudaha soomaaliya wixii ka jiray marka booqashadeeda ugu weyn runtii waxay ahayd inaan soo booqdo jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan ku nool inaan kala warqaadan marka maxaa ugu weyn oo aad isleedahay jaaliyadda waa la qaybsanaysaa hadda maadaama aad dalkii timid jaaliyadda waxaa ugu weyn runtii ugu muhiimsan aan la qaybsado waxa weeye waa xaaladda rasmiga ee ka jirta soomaaliya in warbixin laga siiyo gaar ahaan runtii dib u dhiska dalka soomaaliya iyo soomaalida cusub oo hadda runtii dowlad cusub maadaama ay ka dhalato dalkii dowladdan ay hiigsanayso ciwaan nabadii nolol la yiraahdo dadka in warbixin laga siiyo xukuumadda cusub iyo hiigsigeeda cusub guud ahaan xaalad dalka looga waramo dhibaatooyinka ka jira iyo si loo gudbi karana talo wadaag inaan kala sameyno jaaliyadda halkan joogto maxaa yeelay qofka bannaanka jooga wuu ka yara ka fareeshsanya qof gudaha ku jira marka waxaa laga yaaba warbixino ay la gaari waayeen dowladda inay fursad u helaan hadda inay anigii sii dhiibaan fariimahaasna aan gaarsiiyo dowladda dhexe si soomaaliya loogu sii horo loogu sii wado marka waxaa ugu muhiimsan waxay runtii talo wadaagaas in aan kala yeesho jaaliyadda soomaaliyeed halkan ku nool waa garta dabcan soomaaliya arrimaha ka socda jaaliyaddu aad bay ula socotaayo ama idaacad ha noqoto ama website ha noqoto wararkii inta badan wararka guud ahaan waa la hayaa marka maxaa gaar ahaan oo wasiir ahaan aad ula qaybsanaysaa aad leedahay ama miidiyaha lagama sii daayo ama sida miidiyaha looga dhigay ma aha runtii xogta miidiyaha gashaay waxaa laga yaabaa in xog aan tifaftirnayn inay tahay laga yaabo dee xogog badan inaysanba helin oo aan miidiya lasoo marin karin sababo iyo duruufo jira awgood xogog badan oo marka qarsoona jira oo aan runna ku salaysan qaarkood waxyaabaha miidiyaha soo daayaan waxaa laga yaabaa inaysaba runta sal aysan ku lahayn waxyaabahaasa marka u baahan in dadka laga shaafiyo oo laga haqabtiro waxyaabaha kaleo runtii ugu muhiimsan waxaa weye talawadaagga qofku inuu warka laga yaaba warka keliya uu soo gaaro laakiin uusan fariinta meeshuu marin lahaa uusan haynin uusan fursad u helin inuu maaragtay dowladda si toosa fariin u gaarsiiyo marka runtii waxaan fursad badan rabaa inaan la qaatay iyo wakhti fara badan jaaliyadda si ay fariimahooda iyo talooyinkooda wanaagsan ee dib u dhiska dalka ku aadan iyo horumarka oo dhinaca ciidanka dhinaca arrimaha bulshada ku saabsan dhinaca xiriirka caalamiga ee hadda waddankan ay joogaan iyo laftigooda inaan xog ka raadino dowladda sidee tahay nolosha dadka ku nool australia waxaan u maleynayaa qof mas-uul oo ugu horreeya dowladda hadda cusubaan ahay oo halkan soo booqdo oo xilka haya dowladda cusub waxaan u baahanaa marka xog dheeri inaan ka helno runtii dadka australia ku nool noloshooda sida ay tahay waxa ay ku nool yihiin sida ay yihiin waxyaabahaas runtii waa u kuurgeli doonaa anigoo wareysan doona dee la yirahda insha allahu tacaala noloshooda iyo xaalkooda siduu yahay si dowladda soomaaliya warbixin rasmiga looga gaarsiiyo waa garta dabcan dowladdu hadda muddo lix bilooday jirtaa waxyaalo badan bay ballan qaaday markay xilka qabanaysay maxaad isleedahay ilaa iyo hadda waa u qabsoomeen marka la fiiriyo waxyaalihi ay ballan qaaday runta dowladda cusub ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo xasan cali kheyroore wasaare ka yahay waxay ugu muhiimsaneyd soo celinta awoodda ciidanka in laga shaqeeyo ciidanka aada loo abaabulo oo loo diyaariyo ayadana runtii meel fiican ay mareysaa waxaa ogtahay in ciidamada xoogooda ay shaqo bilaabeen amniga soo celintiisii aadaa loogu mashquulsan yahay saa la socota dee caasimadda iyo guud ahaan dalka laba howlgalaa ka socda howlgal waa midka xasilinta caasimadda la yiraahdo oo hadda ka socda oo runtii aad dareemeyso magaalada muqdisho siday ahaan jirtay iyo sida hadda tahay inay maaragta xiriir farqi badan u dhexeeyo midna waa runtii haraadigi shabaab in laga xoreeyo guud ahaan dalka oo ayadana howlgalkaas nagu bilaabmay waxaa kaloo garab socdo diyaarinta ciidan qaran oo runtii madaxweynuhu ku dhawaaqay in la diyaarsho ciidan qaran oo guud ciidankaasoo kala imaan doono dhammaan gobolada dalka soomaaliya haddana lagu bilaabi doono ciidan xoogle runtii oo dhowr iyo toban kun dhowr iyo toban kun maxay askari ka koobnaan doono sideed iyo toban kun meelahaas noqon doono ciidankaasna hadda la diyaarinayaa si maaragtay dalkao dhan ay usii hantaan marka runtii waxyaabihii loogu talagalay ama waxyaabihii ballanqaadyada ahaa ee madaxweynuhu markuu imaanaya u ballanqaaday waxaana way ka bilowdeen wuxuuna waa bilow maxaa yeelay dee dowladdu lix bilood iska dhisan tahay xukuumaddana waxayba jirtaa saddex bilood ayada dhanba saddexdaas bilood laakiin runtii waxay qabato wax badan oo runtii dalka ugu horeyso ciidankaasna la diyaariyo caasimadda xasilinteeda laga shaqeeyo goboladii xoreyntooda laga shaqeeyo la dagaalanka musuq maasuqa oo runtii rugni ugu muhiimsan oo ah ama tiirka ugu weyn dowladdan hadda ku shaqeynaysa kamid maxaa yeelay dalka waxyaabaha haraadiya waxaa kamid ah musuq maasuq in la dagaalo oo runtii sharcigeeda hadda waa la dhamaystiray oo la rabo golaha baarlamaanka in la geeyo dee la yiraa markii sideeda julaay ay soo noqon doonaan kadib la horgeeyo shuruucdii dalka uu baahnayo kale dhanoo dhanna la ansixiya daalira dabcan waxaa tilmaantay xasilinta magaalada muqdisho kale iyo ciidamo sideed toban kun oo la rabo in la dhiso labadaba waxaad moodaa in muran badan ka dhashay midda ciidamado kale xildhibaano xildhibaan federaal ka tirsan baa tahay xildhibaano badan baa ka qayliyo le nidaamkii la rabay looma marin sidii la rabay maaha xasilinta laftigeed waxaa dhacday in muran badan ka yimid oo la sheegay weyga ama qaabka loo marayo inuusan saxsanayn magaalada keliya muqdisho keliyana aysan ahayn in hubka laga qaado marka muranadaas iyo qaylooyinka ka yimid maxay yihiin xalkooda runtii dee hubka waa laba nooc inuu noqdo hub dowladda gacanta ugu jira iyo hub cadow gacanta ugu jira hubkan dhexe ee meelaha yaalla runtii hub saxa maaha haddii la rabo mucaasimadda in amnigeeda lasoo celiyana waa in hubka dowladda gacanteeda kusoo wada noqdo hubka ka maqan uu noqdo hub keliya cadowga haystaan cidda diidanna waxaan u malaynaya waa cid dowladnimada diidan waa cid runtii caasimadda inay maaragtay caasimadda soomaaliya kusoo noqoto diidan taana dee dagaalkeeda runtii qofka nabadda diidan iyo qofka shabaabka annaga waa isku kaayamida hadda wax isku duwan yihiin ma jirto cid kastoo marka xasilinta caasimada diidan waxay ku diidantaha waa inay caddaysaa ma waxay rabtaa inay hubka sharci darro ku haysato ma waxay rabtaa inay maxay ahayday saas caasimadda iska sii ahaato o aan waxba nabad ay iska dhalanin oo qof walba qoriga gurigiisa ku haysto taana dee dowladnimadana ma aqbalayso soomaalida hadda wanaagsan qalbiga fiicanna ma aqbali karaan midaas marka waxaan isleeyahay xasilinta caasimadda waa lama taabtaan waana runtii dowladdu ku shaqey doontaa waana ku shaqeysaa muranka jirana dee ma garanayo cidi diidan sababtii u diidantaha inay hubka u dhiibto iyo hubka ay u haysan karto waxa hadda lawadana waa runtii xakameynta hubka hadda hub aroorin rasmi maba la bilaabin waxa laga xakameynayan waxaa waaye magaalada in hub intaas la ego lagu dhexwato ama lagu haysto waa mamnuuc midda ku saabsan ciidamada baarlamaanka soomaaliya waxaa ogtahay markii la bilaabayay dhisida ciidankan london intaan la aadin ka hor qorshahaas waxaa la geeyey guddiga difac iyo guddiga arrimaha gudaha ee xukuumadda wada fadhiistay waa isla meel dhigeen kadibna waa runtii waa laga shaqaysiyey waana la horgeliyey marka waa iska warar uun si qaldan loo turjumaya warka saxdaa aniga aan ognahay waxa weeyaan xukuumadda iyo baarlamaankaba way ka wada socdeen arrintaas wayna ka wada shaqeeyeen howlgallada gobolladana de saa ogtahay dowladdu waa federaal maadaama ay federaal tahayna howlgallada gobolada waa in lala kaashadaa maamul goboleedyada ka jira dowladda dhexe la kaashataa ay kasha wada shaqeeyaan ayadana runtii way socotaa waana laga howlgalaa hadda saa ogtahay xoreynta nabaddiidka shabaab waa laga wadaa gobolada soomaaliya guud ahaan waa gartay dabcan wasiiru dowlad baa dowladdu ka tirsan baa tahay laakiin sidoo kalena waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waxaad moodaa marka keliyao la maqla inay tahay mar ay rabaan inay ama dowladda ridaan ama mowshino soo bandhigaan waxaad maqashay dowladdo aan xataa bil jirin nairobi dhowaan in xildhibaanna ku shireen oo markaas mucaaradaho dowladda kasoo horjeeda hadda laftigeeda waxaa soo baxaya nuxnuux ah in qaarkood mowshino iyo wax noocaasa marka baarlamaanka runtii shaqadiisu maxay tahay marka laga raba in mowshin iyo dhibaato ay dowladda ku yihiin horta baarlamaanku waxyaabaha la xisaabtanka xukuumadda waayo waxyaabaa u yaallay kamid taha la xisaabtanka hay-adaha dowladoo dhan ayagaa la xisaabtama madaxtooyada waa la xisaabtamaan xukuumadda waa la xisaabtamaan waa hay-ad sharci dejina oo laga rabo shuruuci dalka ku shaqeynaya in ayada ay ansixiso waa dowlad dowlad baarlamaan tiriysa ogtahay oo dee dowladdu madaxweynahan baarlamaankaa dhalay xukuumaddana baarlamaanka ansixiyey oo shaqada u diray lana xisaabtankeedana ayagaa iskale laba boqol iyo todobaatan shan xildhibaan oo dee isku aragtiheen waa garan kartaa oo runtii laga yaabo inaysanba dee wax badan aysan qaarkood ku cusub yihiin siyaasadda iska dhici karta laakiin haddana waxaan isleeyahay aniga baarlamaanka muuqaalka guud aniga dee waxaan u malaynaya markii afraad hadda baarlamaanka aan kusoo noqdon joogo muuqaalka dadka soomaalida ka qaban waxaa laga yaabaa mooshin markii la maqlo dadku inay aada runtii dhagaha u taagaan laakiin dee mooshin nuxiisiisa waa soo jeedin wax la yiraahdo iyo sixid magaca naga naga laamuugii wuxuu xad xun ma aha guud ahaan laakiin waxaan isleeyahay hadda wax la wado oo xukuumaddana ku wajahan ama dowladdu ku wajahan ma jirto maxaa yeele wax la qabsan karo ma jiraan dowladdu waa iska cusub yahay xukuumadduna waa cusub tahay qofka markii inta shaqa loo dhiibo waqti la siiyaa lala xisaabtami karaa marka waa isleeyahay xildhibaanadu intaas waa ka sarreeyaan waqtigay siin doonaan xukuumadda ay la xisaabtamaan maxaa yeele xukuumadda barnaamijii la timid ayadaa laga rabaa barnaamijkeeda inay xaqiijiso hadday xaqiijin weysana dee ciddii la xisaabtami laheed ee shacabka matasho waa baarlamaanka way xaqiin u leeyihin la xisaabtamaan laakiin hadda wax aan ogahay oo nuxnux ama nairobi ka socda ama meel kale ka socdaana hadda aan ka warqaba ma jiraan waa gartay waxaa tahay wasiiru dowlaha gaadiidka iyo cirka iyo dhulka hawadii soomaaliya wax badan baa laga hadlay dhowr goor baa hore loo sheegay in ay kusoo noqonayso gacanta soomaalida weli soomaalidu ma maamusho soomaha weli waa loo maamulay goormay gacanteena kusoo noqonaysaa hawada soomaaliya hay-adan ekawa gacanta ku haysa ayadana runtii dowladda soomaaliya waa ka go-an tahay in howshaas gacanta soomaaliya lagu soo celiyo shaqadeedana wasaaradda hadda waa bilowday dhowr jeer aan runtii kulamo la sameynay ay hay-adda gacanta ku hayso oo safaro ugu galnay ama kanada xaruntooda ugu weyn ay ku taal ha ahaato ama nairobi ha ahaato waxaan rajeynayaa waqtiga ugu dhow oo ugu macquulsan in la soo celiyo hawada soomaaliya gacanta soomaaliya lagu soo celiyo hay-adduna ma diidan runtii inay gacanta soomaaliya kusoo celiso laakiin de waa loo diyaar garoobaya maxaa yeele waxay u baahan tahay meeshii lagu maamulna laftigeeda in gudihi laga diyaariyo shaqadoyinka diyaarintia lagu jiraa waxaan rajeynayaa waqtiga ugu dhow oo ugu macquulsan in hawada soomaaliya lagu soo celiyo guud ahaanna hadda waa laisku waafaqsan yahay wax hadda murana kama jiro hawada soomaaliya in hawada soomaaliya lagu soo celiyo ee gacanteeda waa gartay xildhibaan federaala tahay waxaa lagaa soo doortaa sida ugu maqaala jubbaland marka xildhibaanada laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ah oo muqdisho jooga dabcan gobolada soomaaliya laga soo doortaa marka laga reeba inay xildhibaano baarlamaano federaala yihiin xiriirka u dhexeeya iyaga iyo goboladii laga soo doortay ma jirtaa matalan xafiis ma ku leedahay jubbaland howlaha jubbaland ka socda iyo federaalka sidee isugu miisaantaan mise marka laydin kasoo doorto waa beso gobolka shaqa kuma lihidin xildhibaan federaal baatiin xamar jooga howl dambena kuma lihidin runtii xildhibaanka diwaan dewarashada aan kasoo wada galnay dee waa ogtahay dhowr meela laga soo kala galay aniga de gaar ahaan jubbaland aan kasoo galay jubbaland xafiisaan ku leenahay wasaa ogtahay konton iyo kowda xildhibaan labada aqal iskugu jira kasoo gala jubbaland waxay leeyihiin nidaam bay leeyihiin gudoomiyay leeyihiin anaa hadda gudoomiye u ah guud ahaan waa isku xirannahay runtii horumarka guud ee dalkan wax naloo dhaariye waaye inaan dalka soomaaliya dhan annaga aan mas-uul ka nahay oo shacabka soomaliya dhan aan matalno gaar ahaan laakiin dewaan deerashadana iyo meesha aan nanaga soo doortay shacabkii na soo doortay codkana si ay joogeenna si gaara ayada inaan xildhibaan ahaan u ogaano waa ka shaqeynaa runtii dowlad goboleedka jubbaland iyo annagana xiriir wanaagsan naga dhexeeya oo la soconaa duruufahooda dowladda dhexe u baahan yihiin iyo guud ahaan ayada laftigeeda sidii waxyaabaha xureynta oo kale waa kala qeyb qaadanaa duruufaha ka jiro dadkii barakacay ama soo dhibaatooday de waa ogtahay maalinlaxaas maraan tagnay tunta deeqaan gaarsiinay oo annaga qaaraano jeebkeena mashaaraadkeena aan iska aruurinay ciidanka laftigiisa waa u tagnaa waa ka warqabnaa runtii inay maaragtay xureynta ku jira oo dagaalka kula jira cadowga shabaab ee deegaanadaas hadda dhibaateynayo laakiin guud ahaan xildhibaanku wuxuu mas-uul ka yahay jamhuuriyadda soomaaliya oo dhan wuu matalaa wuuna ka shaqeyn karaa meel kastoo inuu tago danaha soomaaliya o dhan uu ka hadlo laakiin si gaara insha allah waa gacantaan ku hayna arrintaas deegaan doorashadana ka timid dabcan mar dhaweed waxaa lagu soo gebgabeeyey magaalada muqdisho shir dib u heshiisiin oo la leeyahay ummadda soomaalida dib u heshiisiintaas lagu sameynayo dib u heshiisiintaas muqdisho keliya iyo iyo nooca ay u socoto ma muqdisho keliya gobolada laftigooda qaar baa u baahan gudahooda xataa dib u heshiisiin inay ka dhacdo howlahaas marka hadaatiin reer jubbaland oo kale ma ku jirtaan runtii waxaa weeyaan dib u heshiisiin soomaliya waa u baahan tahay shirka hadda meesha lagu qabtay wasaaradda arrimaha gudaha qabatayna waa shirka koobnaa dhammaan gobolada dalka oo dhan ay kasoo wada qayb galeen oo runtii bilow u ahaa in soomaaliya loo furo wadahadal ee gogol iskugu yimaadaan maxaa yeelay soomaaliya awal waxooda si guud waxay dhaqan u ahayd inay ayaga dhexdooda xalistaan dhibaatooyinka jiray fursad marka umaysan heli jirin inay inta isku yimaadaan bal iska warsadaan waxay isku haystaan iyo waxa ka dhexeeyo ayadaas hadda waxaa bilow ay u tahay runtii hadda ma dhammaystirantaa kuma dhihi karo laakiin in soomaaliya wada hadashay furo u tahay waa la furay gogashaasi wayna sii socon doontaa oo hadda halkan kuma ekaan doonto waxaana la sameyn doonaa soomaaliya in laiskugu keeno meel madal ah ay ku wada hadlaan madaxweynahan runtii uu ballan qaaday xukuumadduna ay ku shaqaysaa halkaas runtii iscafis iyo heshiisiin dhabic ay ka dhacdo si soomaaliya hore ugu socoto insha allahu tacala waa garta tan u dambeysa dhowr casho keliyaad joogtaa hadda dalka guud ahaan waxaad australia ka aaminsanayd hadda kahor maadan imaan iyo markaad timid ama jaaliyadda ha noqoto ama dal ahaan guud ahaan ha noqote maxaa kaaga baxay runtii australia dee magaalo degan oo runtii aada u qurux badan weya magaaladan dadka reer australian oo ku dadaaleen shacabka soomaalida ah ee halkan ku noolna runtii dad waxaan ka fahmay u ooman dowladnimada soomaaliya inay hagaagto jecel wanaageedana jecel xoog dheeriina ka rabo runtii soomaalida qurbaha ku nool oo dhanna qurbaha way ku daaleen oo way jecel yihiin dalkooda in inta hagaago oo wanaagsanaada inay ku noqdaan maxaa yeele meeshaan duruufo iyo xaalado gaaraha keena moogiya hadda qofda australia usoo qastay inuu iskaga noolaada ma jirin markii xaaladda amniga dalka saa iska noqotay oo fariya ka baxeen yaa waxaa duruuf biday inay iska yimaadaan nolol ka raadsadaan halkan laakiin runtii waxaan ka arkay dad niyad wanaagsan oo jecel soomaaliya inay hagaagto talo badanna raba inay siiyaan si ay maaragtay halkaa ugu noqdaan marka runtii fikrad waxaan ka haystay kale laakiin waxaa ii soo baxda markaa imid inay tahay australia meel runtii aada wanaagsan oo dadkii dadkii joogaan runtii shacabka soomaaliya aada usoo dhaweeyeen deegaan waa siiyeen haddana wax problema wax dhibaatoo gaar ay ku qabaan ma jirto maxaa yeele qofka australiaanka iyo qofka soomaaliga oo isku xuquuq waay meeshaan hadda wax dhibaataha oo ka dhexaysa ma jiraan marka runtii dowladda australiana anoo hadda matalaya shacabka dowladda soomaaliya waa uga mahadnaqeena runtii sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen jaaliyadda soomaaliyeed waana ka abaal sheegteen oo aana ku mahadsan yihiin soomaalidana waxaan rajeynaya in ayada laftigooda ay si wanaagsan ay ugu noolaadaan maadaama fursad la siiyey nabad inay halkan ku noolaadaan nolol fiican ay ku helaan haddii dabcan waad sheegtay jaaliyadda inaad la kulmi doontid oo arrimihii waddanka iyo uga warbixin doontid laakiin inta ku dhegeysanaysa idaacaddan haddaad hal fariina u gudbin lahayd maxaad ku dhihi lahayd runtii waxaan ku dhihi lahaa soomaalida halkaa ku nool australia dalkii soomaaliya ee aad dal ahaan aad kasoo jeedeen waxaan laga rabaa inaad ka warhaysaan ood garab siisaan gaar ahaan dowlada xukuumadda cusub aad garab istaagtaan waxay ku mashquulsan tahay dhismihii ciidanka qalabkiisa in dib loo soo celiyo lagama maarmayo inaad gacan ka geysataan dib noloshii caadiga ahayd in dib loo soo celiyo ama waxbarashaa noqoto ama caafimaad noqoto mana laga maarmayo inaad gacan ka geysataan dalka idinkaa iskale idinkaana rabaa inaad dhisataan dhismaha dalkaas inaad qayb ka qaataanan marfarintaasa rabaa inaan hawada u mariyo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali